barnaamijkeena faaqidaadda waxaynu toddobaadkan ku eegi doonnaa arrimaha siyaasadeed ee maamul goboleedka puntland oo lagu kala fikir duwan yahay muddada xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo ay qaar ka mida dadka reer puntland aaminsan yihiin in siddeedda bisha janawari ee maalinta salaasada ee soo socota ay ku eg tahay muddada xilkoodu halka kuwo kalena ay qabaan in muddo sannadii u harsan tahay muddada xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana barnaamijka ka qaybgelaya maxamed cali yuusuf gaagaab oo hore xilal kala duwan oo isugu jira madaxweyne ku-xigeen wasiir iyo weliba xildhibaan baarlamanka ah ka soo qabtay maamulka puntland iyo ismaaciil aadan diiriye oo ah aqoon-yahan bartay horumarinta caalamiga islamarkaana xilligaasima ka soo qabtay xukuumadda madaxweyne faroole iyo suldaan cabdilqaadir suldaan cali suldaan kenadiid oo ka mida isimada reer puntland hase ahaatee waxaa xusid mudan in mas-uuliyiinta dowladda puntland oo aanu barnaamijka ku marti qaadnay aanay qaarkood ilaa hadda suuragelin inay telefoonadooda ka jawaabaan kuwo kalena ay ka cudur daarteen haddiise intaynu barnaamijka ku guda jirna ay naga oggolaadaan way nagu soo biiri doonaan ugu horraynsa intaynaan faaqidaadda bilaabin aynu wada dhegaysanno warbixin kooban oo ayna xusuusinaysa sidii ay u qabsoontay doorashadii puntland sannadkii labadii kun iyo sagaalkii waxaa stuudioga v o weda ee magaalada washington inoogu diyaariyey waryaheenna xuseen barre aadan afar sano ayaa ka soo wareegtay markii siddeeddii bishii janawari labadii kun iyo sagaalkii xarunta baarlamaanka puntland ay ka dhacday doorashada madaxtinimada ee puntland oo wakhtigaasi uu ku guulaystay cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole islamarkaana helay wareeggii ugu dambeeyey codad gaadhayay sagaal iyo afartan cod oo noqotay tiradii ugu badnayd marka loo eego doorashooyinkii ka horreeyey go-aan wakiilada oo maanta iigu siiyey kalsoonidoodii inaan qabto xilka madaxweynenimada dowlad goboleedka puntland afarta sanoo soo socota
madaxweynihii hore soomaaliya allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed oo puntlandna madaxweyne ka soo noqday ayaa wakhtigaasi goobjoog ka ahaa doorashada waxaana hadalkiisii ka muuqatay xilligaasi in hoggaankii faroole loo doortay ay tahay afar sano cabdiraxmaan waxaan ka rajaynayaa dulqaad badan inuu yeeshaa inaanu marna fududaan inuu dalka cadaalad ku maamulo cabdiraxmaan taladaa siinayaa waxaa weeye haddaanad amniga ka taxadarin siyaasad ahaan iyo amni ahaan isku hayn haddii haatan afarta sane inaadan gaarin baa laga yaabaa sannada kadib markii uu madaxweyne faroole xilka madaxtinimada puntland hayey waxaa u suura gashay in la sameeyo dastuur cusub oo uu yeelanayo maamulka puntland dastuurkaasi oo dhigaya in muddada xilka madaxtooyada puntland ay tahay shan sano taasi oo ay mas-uuliyiinta puntland tilmaameen in xilliga dastuurka cusubi dhigayo oo shan sano ah lagu dhaqmayo sidaasi daraaddeedna hal sano ay u harsan tahay muddada xilka madaxweyne faroole uu haynayo dhinacyada mucaaradka ayaa iyaguna aaminsan in arrintu aanay sidaasi ahayn balse loo baahan yahay in shantaasi sano ay ku dhaqmaan dowladaha dambe oo aanay ku jirin dowladda haatan jirta oo sharciga lagu doortay uu ahaa afar sannadood oo keliya inkastoo sida hadalka madaxweyne farele uu u jeediyey siddeeddii janawari labadii kun iyo sagaalkii uu muujinayo in xilka loo dhaariyey afar sano haddana dhowaan wuxuu magaalada boosaaso ka shaaciyey in loo doortay shan sano inuu hogaamiyo talada dalka si kastaba ha ahaatee dadka reer puntland ayaa ka warsugaya siddeedda bishan januari waxa dhici doona aad baad u mahadsan tahay xuseen barre aadan aynu ku bilowna ee isla su-aashaasi maxaa la filayaa amaba dadka reer puntland ay ugu suntan tahay maalinta siddeedda janawari ha ku hormaro ismaaciil aadan diriye puntland madaxweynaha doctor frole iyo madaxweyne ku-xigeenka generaal cabdisamed waxaa loo igmaday oo xaqiiqo ah oo aan dee nina maaragtay uusan inkiri karin afar sanaa la doortay afartaas sanee la doortay waxa ahaa waxa loo ugu weyn maaragtay loo doortay inay fuliyaan mashruuc dimuquraadiyad ah arrintaa iyada ama kana ah ku timaada ama kas ha ku timaadee barnaamijka isagaa afartii sane saddexdii sane ugu horreysay maaragtay kuma uusan socon qaabkii loogu talagalay laakiin waxaad moodaa iyadoo dadka qaarkeed ay ku doodayaan in maaragtay dano gaara laga lahaa sanadkii dambe in speed up lagu sameeyey qaabka mashruucaasina runtii anigu mujtamaca aada baan ugu dhex jiraa haddaba intii ugu dambeysana waxaan aada u wareegayay dadka maaragtay bulshada inteeda kala duwan kama gadmin shacabka shacabka reer puntland mashruuca isagaa kama gadmin waxaana moodaa in maaragtay ay dowladda ay u arkaan inay dhayalsanayso garashadooda taa iyadaa way horta waxa asal ahaan dastuurka kan loo maaragtay loo sameeyey laakiin sidii loogu talagalay loo igmada hadday dhacaan arrintan iyada waa laga badbaadi lahaa waa tay marka een ha waa waa gaagaab weeye saar halkaa haddaan iftiimiyo adigoo raalliga ah madaxweyne eh, cabdiraxmaan iyo cabdisamed madaxweyne ku-xigeenka waxaa lagu doortay eh, dastuurkii hore oo kumeel gaarka ahaa sidii eh, haddaba loogu doortay oo eh, qodobka konton iyo afraad farradiisa lix iyo tobnaad ayaa dhammaantood lagu wada doortay cadde cabdiraxmaan iyo eh, cabdisamed dastuurkii lagu doortay iyo midka hadda ay ku doodayaan afar iyo toban bilood baa udhaxaysa afar iyo toban bilood ka bacdi ayaa dastuurka hadda yaala madaxweynuhu oo ku xiray eh, dikreeto ku meel gaara february laba kun iyo toban ayuu ku xiray taa macnaheedu waxa weeye sharci kasta oo adduunka yaala maalinta la saxiixo ayuu ka bilowdaayoo hore u socdaa sharcigu dib uga socdo marka labada dastuur oo la isku bedelay eh, eh, madaxweyne eh, faroole iyo ku-xigeenku markii ay hal sano iyo laba bilood ay ahaayeen eh, kabacdiba dastuurkan ay saxiixeen oo si ku meel gaara u saxiixeen intii aan aftida kooban loo qaadin marka laba dastuur oo la isku dejin karo ama la isku khaldi karo haddii aan arrimo khayaano ah oo la doonayo dadka in lagu eh, indhasaabo ayan tirinin sida midda hadda ismaaciil sheegayo oo mashruucan dimuqraadiyiinta ah oo anu aragno inayan yacni wax suuragal ahayn hadda waktiga kan ayan soconaynin wax xisbi lagu tilmaamay oo nin keliya boorso ku sito meel ay adduunka ka dhacday ma jirto waa tay meel ay adduunka ka socon kartaana ma jirto Waan gartay.
marka labada dastuur sidaasay kala yihiin dastuur eh, eh, dambe bay rabaan inay dadka ku jahwareeriyaan qodob ka mida oo shan sano ah shantaas sana waxaa loogu talagalay dadka ka dambeeya cabdiraxmaan iyo cabdisamed wa waa tahay ilaa hadda waxaa madmadowgu ka taagan yahay dastuurkii kumeelgaarhka ahaa ee lagu doortay inay muddadii uu aqbalsanaa amaba uu ogolaa inuu xilkoodu ku ekaanayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka mise ka imika yaalla ee maamulkii puntland lagaga dhaqmayo ayaa noqonaya ka sharciga ah ee la raacayo halkaa wax caddaynayaa ma jiraa mudana gaagaab Eh, sara eh, eh, markaynu ka hadlayno eh, qodobadii lagu doortay eh, madaxweynaha iyo ku-xigeenka dabcan dastuurkii hore ayaan xiganaynaa oo aynu tilmaamaynaa qodobka aan sheegay oo konton iyo afraad laakiin eh, awoodda hadda iyo eh, shaqo fulinta kan cusub baa lagu dhaqmahaya hadda waktiga kan waayo kii horeeta ayuu bedelay qodobkaa lagu doortay eh, dastuurkaa lagu doortay oo kumeel gaarka ah wuxuu sheegayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada dhammaantood inay xilka haynayaan afar sano laga bilaabo maalinta la doortay ilaa iyo afar eh, sano maalinta ay ku dhammaanayso oo sida sideedda eh, hadda janaada oo kaleeto maxaa isbedelay bay idinla tahay haddii aan aan ku hormaro een markan een suldaan cabdiqaadir sharciga adduunkaada aragtay dalalkan caalamka ugu tirada badan waxaa hegaya waa sharci dastuur ay dhigteen ummadda puntlandna dastuur ayay dhigatay madaxweyne farolana dastuur ayaa lagu soo doortay afar sana ahaa haddana waad arkaysaa asaab iqraal ah marka eh, dastuurkii lagu soo doortay ayaa sharci ah waxayna kaga egtaa xilka madaxweynaha sideedda janaayo dastuurkaa la ansixiyey haatan wuxuu ka bilaabmayaa maalinta la ansixiyey sida maxamed cali uu sheegay madaxweynaha imaan doona ayaa xilkiisa u ahaan doona shan sano laakiin madaxweyne faroole xilkiisa waa afar sano Eh, si sharci baana lagu doortay waxaana al ilaahay ka rajeynayaa inuu sida sharciga lagu doorto uu ilaasho uu sharcina ku wareejiyo dalka doorasha markay dhacdo waa tay aad baad umahadsantahay suldaan isla su-aasha haddaan hore ugu soconno ismaaciil aadan diri ma garan karo eh, madaxweynaha ma mooye wax kaloo isbedelayna isaga isbedelay laakiin wax kale oo aan ka garaabi karo ama oran karo waa isbedeleen may jiraan isaga ayaa afar sana eh, la doortay isaga ayaana hadda sheegtay inuu maaragtay shan sano la doortay marka hadalkii ninkii xakiimka ahaa uu yidhi alaysa minkum rashu- rajulun rashiid isaga way la noqon kartaa waa qof bani aadama laakiin meey eh, madaxweyne ku-xigeenkii muusaxo aawey golihii ee maaragtay wasiirada maysexaan miyaysan aaminsanayn inay ummadda tan matelaan golaha wakiilada dadkii lasoo doortay laakiin taa keliya in la eega ma ahan puntland maanta waxay maraysaa arrin xasaasiyada arrinkan isaga ah ma waxaa eed kule madaxweynaha keliya maya taa cadaalad daray noqonaysaa la eh, ma dowladda iyo golaha wasiirada keliya eed kule arrintaa iyada maya mucaaradka ruuxooda eed bay ku leeyihiin waxaad moodaa mucaaradka inaysan habaysnayn ama dadaal midaysan kuna saabsan sida looga bixi lahaa arrinta tan een maaragtay khatarteeda keeni karta inaysan iyaga ruuxooda inaysan ka muuqanin laakiin aad moodid sidii waagii dagaaladii soomaaliya dhacayeen qof walba keligiis inuu gooni u cararayo arrimaha kan oo kale xasaasiga puntland maanta uguma horreyn madaxweynihii ugu horreeyey dood noocaan oo kaleeta aa dhacday weliba ka xun kana kharaar lana loona baahan yahay in wax laga barto gacaanka hadal bay gaartay madaxweynihii ku xigay sheekh maxamed cabdi xaashi sorry madaxweynihii ku xigay si nabad leh oo sharaf leh waanu ku ammaanan yahay ayuu doorasho u qabtay sidoo kaleeto madaxweynihii kusii xigay genaraal cadde muuse isagoo og dhibaatadii hore loo soo maray ayuu diiday khaladkan oo kale inuu dhaco waxaan leeyahay marka madaxweynaha hadda jooga waa ku mahadsantahay waddanka waxaad u qabatay laakiin maanta tan waxa weynaad ku qaban kartid waxaa weye u qaban kartid waddankan waxaa weye inaadan gelinin xaaladii waagii horeeta dhibaatada lahayd ee uu waddanka hore uu soo maray dadka puntland waa ka caqli badan yihiin inta la moodayay nidaam xeeladaysan ama dimuqraadiyad xeeladaysan ma aha waxay ajiibi karaan marka waxaana daliil u ah hal xisbi oo ka horreeyay ma jiro xisbiga maanta ee maaragtay madaxweynaha uu madaxda u yahay ma oran karo erayo lagu soo celceliyaa jira xisbulxaakim xisbulxaakim marka laga hadlayo maaragtay political theory waxaa ah xisbi tartamay xukun qabtay ku guuleysta laakiin shaksi baa tartamay afar sano la doortay iyo shaksi kaleeto madaxweyne ku-xigeena labadaa shaksi xilligooda waa u dhammaaday xisbulxaakim ma ahan ma dhicin dimuquraadiyad taariikhda laleeyahay qofka xisbi uusan asaga dalbaninoon ogeyn waa lagu daray laleeyahay waxyaabaha dimuquraadiyadda puntland ee qosolka la leedahay waxaa kamid ah in gobarnatooriyaashii golaha wasiiradii iyagoon lagala tashanin ay toos u noqdeen dad kamid a xisbiga xaakimkaa waa wax lala yaabo waata aad baad umahadsan tahay ismaaciil waad marka mabaadii baa xisbi loo galaa in yar iga raalli ahaa mabaadii iyo political theoriesaa loo galaa xisbi markay wasiir ahaayeen kabacdi maaragtay la magacaabay xataa mabda-iisa lama socdaan saaxiibaday way raggan ka wada hadlaya wuxuu yahay ma yaqaanaan wuxuu u taagan yahay ma yaqaanaan ma lefti baa ma right baa mabda-iisu wuxuu yahay ma islaamic baa ma yaqaanaan waan kuu imanayaa mudane gaagaab waan ku imanayaa mar haddayna mabda-iisa ku raacsanayn oona fikirkiisa ku raacsanayn maxay uga mid yihiin xukuumadda may iska casilaan maadaama oo ay xilkii dalka hayaan waxay ka dhigan tahay siyaasadda waddanka lagu hogaaminayna raalli bay ka yihiin miyaan ismaaciil sidaa maya ma aha sababtoo ah xisbigan hadda la sameeyey afar sana wasiirre soo ahayn raggan xisbi baa gadaal xisbi waa waxaan naqaana annaga axsaab baanu member ka nahay oo wadamada aan ka nimid waa garan karnaa xisbiga ko waa inaa akhrisid ama manifestada markaa electionka uu ku gelaya ha ahaato ama mabdi-iisa ha ahaado wuxuu doona ha ahaado wuxuu wax ka bedelayo ha ahaado taariikhdiisa hore ogaaw laakiin anagoo wasiira xisbi gadaal laga sameeyay meesha tan north korea ma ahan iyo cuba ama soomaaliya sidii ahaan jirtay xisbiga hanti wadaagka kacaanka soomaaliyeed waxaan u imanayaa maxamed cali yuusuf gaagaab mudane miyaanay sida uu ismaaciilba tilmaamay mucaaradka laftirkiisa ama dadka doonaya inay xilkaasi u tartamaan inaan ahayn wax habaysan laakiin markii ay maalmo yaruunu ka harsanaayeen inay noqoto in arrintii laga carcararo oo laga jawaabo miyaanay sida ahayn gagabo dhinaca mucaaradka oo ismaaciil sheegay waa run oo waxbaa ka jira laakiin hadda mucaaradadu sida ay ku timid waxay ahayd iyadoo loo bartay sisteemkii horeto wax lagu dooran jiray ayaa dad dhowra nin waliba wuxuu yidhi waan tartamaya sidaasay mucaaradada ku timid mucaaradad xisbiyad iyo nidaam kale ku timid maaha tartankaas oo qof waliba waktiga dawladda dhacaysay uu ku dhereriyey inuu madaxweyne noqdo ayay ku timid arrimahan kale xisbiyada iyo waxaan laga hadlayaa iyaga laftigoodu waxay ku yimaadeen hilaacaas madaxweynaha u muuqday iyo arrimaha xeeladaysan oo ismaaciila uu sheegahayo marka arrintaasi sidaa weeye mucaaradkuna siyaabuhu ku yimid waa sidaa war sharci darro nina kuma hogaansamaani karo sharci darro nina kuma dhaqmi karo dastuur baa yaala shuruuc kalaa taale xeerar baa yaala iyadii hala raaco weeye waxa laysku haya wax kaloo laysku haya ma jiraan haddii ay intaad tahay isimadii baa laysku yeerayaa hala ha weydiisteen ama isimadu go-aan kala ha soo saareen barnaamijku halkaasi ayuu inooga sii socon doonaa hase ahatee bal aynu wada dhegaysanno waraysi kooban oo waryahayaga falastiin axmed iimaan ay la yeelatay wasiirka amniga puntland khaliif ciise mudan dowladdu waxay mamnuucday kulamada odayaasha waxgaradka iyo siyaasiyiinta kala duwan ee puntland ay ku yeelanayaan gobolka maxaad khatar ugu aragteen kulamadaas warkaas maaha sidaa annaga cidna wax kama mamnuucin waana la kulmi karaa waana la shiri karaa waxa keliya oo aan loo kulmi karin waxa weeye wixii sharciga dhaafsiisan oo masala maxaa kamid a sharcigu wuxuu siinayaa ururada axsaabta mucaaradkaa oo hadda la rejistareeyey ciddii ah waa furan kartaa ciddii kaleeto oo wanaaga dalka iyo horumarka iyo amniga ka hadli karta waa hadli kartaa laakiin wax intaa ka baxsan ayaan la ogoleyn oo uusan sharciga ogoleyn Een, puntland waxaa dhidibada u taaga odayaal dhaqameedyo beelaha ka kala yimid oo magac iyo sumcadba ku laha haddii iyagii loo diiday inay kulmaan maxay noqonaysaa Ee, waa run odayaasha iyo ismada waa lafdhabarka mujtamaca soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan puntland Ee, wax kasta oo marjacna iyaga ah Ee, warkaa la leeyahay waa loo diiday ma jiro waa ku celinayaa ma jiro Ee, annagu odayaasheeda waa ixtiraamnaa Ee, ismadeeda waa ixtiraamnaa marka ee, warkaas war jira maaha waa sida kale annagu waa geesinimo gelinaynaa ismada iyada iyo nabadoonada iyadu inay dalka nabadiisa horumarkiisa wax walba ay nagala tariyaan dadkana ay ka shaqeeyaan Een, laakiin odayaasha waxaa loo diiday qaarkoodna lagu xirxiray magaalada garowe qaarna dibaa loo celiyey deegaanadoodii loogu celiyey oo kulan ay ku yeelan lahaayeen garowe ay dowladdu ka hor istaagtay marka ma waxaad leedahay ma ahayn kuwaasi odayaashii dhaqanka iyo isimadii puntland maya odayaasha dhaqanka ma wada ahayn hal nabadoon buu ahaa nabadoonkiina waa la sii daayey xorriyadiisa waa la sii daayey laakiin wax kale oo xid kaleeto oo oda dhaqameeda ama intima oo la taabtay ama la diiday ama la celiyay ma jiraan nabadoonkaasna waa la sii daayey xorriyadiisa waa la siiyey idaacadaana wuu ka hadlay oo wax baana ma sheegin Eh, isaga ma ahayna xid kaleeto oo wax la gaarsiiyey ma jirto laakiin maxaa markii horeba loo xiray Eh, wixii loo xiray eh, horaa looga hadlay idaacadaha ka hadlay Eh, waana laga heshiiyey waana la sii daayey nabadoonka Een, dad badan waxay ku eedeynayaan dowladda puntland ee aada wasiirka ka tahay inay caburin ku haysa feker walba oo aysan la dhacsanayn siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba maxaa taas u sabab ah taasi waa tan v o a qabto anagu ma qabnataa v o a baa warkaa qabta Eh, anagu waxaanu rabnaa inaanu dadka aanan caburin waxaanu u soconnaa dimuqraasi inaanu gaaro waxaanu ogolaanay in xisbiya la furto ururo xisbiyeed la furto xisbiyana loo gudbo waxaanu u ogolnaa dadka dimuqraasiyada in lagu dhaqmo qoftaanu caburina ma jiro journalist ha noqdo cid kale ha noqdo laakiin ah, sababta jirta ma aqaan v o a baa arrintaas ay ku badan tahay warkeeda ka baxaa Eh, waxaan wey- jeclaan lahaa inaad maamulka v o a da su-aashaa weydiiso Een, mudana waxaa jirta in hadda muran uu ka taagan yahay in hal sano maamulka hadda jira uu sii haysto xukunka iyo in doorasho la aado haddii ay ku adkaystaan siyaasiyiinta hadda kasoo horjeeda maamulkan oo sheegaya in sideedda bisha wixii ka dambaysa aanay dowlad aqoonsanayn maamulkuna uu ku adkaysto inuu xukunka sii haynaayo ma dhalin kartaa dhibaato ammaan marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa idinku negative keliya usoo qaadanaysaan oo xagga positive usoo qaadanaysa weydeen ina waxaan jeclaan lahaa inaad positivekana ka shaqaysaan oo dalka horumarka uu gaaray iyo wanaagga la sameeyo aad ka shaqaysaan su-aashana waa kaaga jawaabayaa meeshaan sharci baa yaal Eh, waxaa loo codeeyey oo la isku raacay Eh, in sanadkaas dimuqraasiyada loo gudbaayo laga shaqeeyo Eh, axsaabtii la furo Eh, doorashooyinkii degmooyinka la sameeyo kadibna eh, sanadka dhammaadkiisa doorasho one man one vote la gaaro haddii ilaahay na gaarsiiyo puntlandna dadka degan waxay ku wada joogaan hadal qofkii hadal qabaa waa imanaya waa la qancinayaa laakiin wax xoog iyo wax qasab la yidhahdaa ma jiraan sharcigaasaa dadka udhacaya sharcigaas lagu dhacay idinkana waxaan ku raje idinka codsanaynaa bal inaad dib u noqotaan oo idin aad positive negative keliya ka shaqeyna positiveka puntland aad ka hadashaan oo ka warantaan Een, waxaa gobolka jooga madaxweynihii hore ee puntland genaraal cadda muuse oo la sheegay inuu dhexdhexaadin wado maxaad kala socotaan dhexdhexaadintaasi uu siyaasiyiinta puntland ka dhex wado madaxweyne cad madaxweyne hore hadda waa joogaa waa odayaashii ugu waaweynaan xubnadu ka mid yahay Eh, gobolka waa joogaa wuu dhex maraa dhexdhexaadin hadda jirto oo dhib uu hadda xalinaya ma jirto waa oday madaxweyne ka ah meesha odayaasha dhaqa odayaasheeda lo- aan la isugu waawen yahay wadankuu marayaa wuxuuna dadkao dhan kala hadlayaa in aan buuq iyo rabsho la samayn in wadahadal wax lagu dhamaysto in nidaamka la dhowro sharciga iyo wixii lagu heshiiye la dhowro buu shacabka u sheegay Eh, wax dhexaadida iyo wax dhiba oo jiraa meesha ma jiraan walaasha waa tahay intaa haddii aynu kusoo dhaafno waraysigaasi kooban ee wariyahayaga falastiin ay la yeelatay wasiirka amniga puntland khaliif ciise mudan aynu barnaamijkeena hore ugu sii soconno maxaa idinka baxay hadalkaasi wasiirka amniga puntland suldaan cabdulqaadir haddaan weydiiyo Aan suldaan markaan kaaga jeedo puntland marka khilaafaadka la qalo xukuumadda ayaad iskugu yeeri jirtay isimada si talaaba dalka wax loo xaliyo oo wax laga gaaro hadda haatan taagnaa oo muuqato in xukuumaddii ay wax isina ay isugu yeeraysa aysan jirin xaaladda haatan taagan dalka oo muddadiisa ay soo guuraan sidaa darteed ismada puntland waa ismada dalka ugu sareeya waa la shiri karaan meel walbayna ku shiri karaan dumarka ismada ayaa hadda banaan ismadana waxaan ka rajeynayaa sida ugu dhaqsaha badan arrintaan ay ku dhigi doonaan xal yaasin ay ka soo saari doonaan hadda wasiirka waad maqlaysay gaagaab wuxuu sheegay in e sanadkaasi lagu heshiiyey amaba laysla gartay in dimuquraadiyadda lagu kordhiyo sanad kadib madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii dib loo soo doorto meel laysku raacay ma jirtaa weli may muran baa ka tahay sababtoo ah sanadka dastuurka lagu daray oo madaxweynaha waa lagu daray waa madaxweynaha imaan doona oo puntland muddo fara markii afarta sana dhamaato madaxweynaha xilka qaban doona ayuu shanta sano yahay sanad laguma diyaarin karo doorasho dimuqraadiya doorasho dimuqraadi waxay u baahan taha tirakoob deegaanada in la tirakoobo dadka in la siiyo waraaqo aqoonsi ah tirac mucayan ay jirto dadka la ogyahay codka si saxa oo dimuqraadi loo baxay maadaama ay tirakoob uusan jirin oo goboladii aan dadkii xafiisyo tirakoob uusan jirin oo tiraforaal aqoonsi uusan jirin ma dhici karayso sanad keliya way adag tahay hooshaas in lagu gaaro marka waxaa waa tahay qaybta dambe ee barnaamijka waxaynu gudageli doonaa bal xalka iyo n sida qof walbaaba uu ku talinayo hase ahaatee ismaaciil aan weydiiyo ee waxa uga baxay hadalkaasi wasiirka ee uu dhegaysanayey waa mahadsantahay walaal ee su-aasha haddaan ka jawaabo khiyaarka ama basharka ilaahay subxaana watacaala hantida uu siiyey ee ah inay khiyaar yeeshaan waana hantida keliya ee puntland ay leedahay traditionally ee maaragtay inkastoo xataa ay jireen systemyo hore oo maaragtay ama kororsaday ama haddii laga yaabo inay rabeen inay jiraan laakiin waxay ixtiraamayeen kamana aysan santaagin dadka xabad haddii doona ha lagula dhaco maaragtay wixii doona ha lagu sameeyo laakiin in horta la lala wada la wada hadli karo arrinta aayaha waddanka laga wada hadli karo baa horta ka horeysa sanad kororsigan kama imaan karo koox xukunka haysa wuxuu ka imaan karaa dadka dadkana waxay doorteen afar sano sanad waxba uma sheegayo waa laba iyo toban bilood afarta sanee soo socota ama shanta sanee soo socota ayee shan sano ayaba abay ayeyba heli karaani dadkii shalay afarta sano siiyey ha usoo doontaan waxaan rajaynayaa maaragtay xukuumadda golaha wasiirada mar haddaan dhegaystay wasiirka amniga siduu u hadlaayo waxaan jeclaan lahaa shanta maalmood ee u socota madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka codsi waxaan u diri lahaa qodobka afar iyo tobnaad inay aada u baraan golahooda wasiirada especially kuwa mediada oga hadla qodobka afar iyo tobnaad wuxuu si qayaxan u siinayaa xorriyad qof kasta oo reer puntland ah in maaragtay uu ra'yigiisa gudbin karo hadday qoraal tahay hadday hadal tahay hadday si kale uu ku cabiri kara xataa xataa mudaaharaad baa si siyaabaha kale waxaasaa soo hari kara nabadoon hal nabadoon oo nabadoonada kamid a unbaa la xiri u leeyahay isimada lama xirin isimada puntland sharaf bay leeyihiin nabadoonada sharaf bay leeyihiin nabadoonka la xiray oo nin walaalkay oo maaragtay nin wanaagsan ayaasiin cabdisamed sharaf buu leeyahay laakiin dadka kale la xiray wasiirku wuxuu ku leeyahy waxba ma dhicin hal nabadoonaa la xiray dadka kale la xiray waa bani aadam sida puntland xuquuqdeeda ku qoranna qodobka afar iyo tobnaad baa si cad oon lexleexad lahayn buu xorriyatul qowl u siiyey dad hadday xorriyatul qowl cabireen maxaa loo leeyahay waxba ma dhicin haddii la xiray haddii lagu xadgudbay haddii dhibaatooyin kale loo geystay marka sidaa daraaddeed waa aada iyo aada arrin muhiim u ah mucaaradka ruuxooda attitude inuu ka muuqdo in waddanka kan lala leeyahay oo la rabo consultation tiro badan inay la sameeyaan dadka inta diidan dimuquraadiyadda tan khaaska ah ee adduunyada meel kale aanan ka jirin ee puntland ka jirta ee xeeladaysan dad badan baa diidan dadkaa waa inay la wada hadlaan waa inay la wada sheekaystaan si consensus iyadoo ah sidii la yeeli lahaa xaaladda tan looga gudbo bal haddii aan su-aal isku mida weydiiyo suldaanka iyo mudane gagaab oo labadooduba khadka telefoonka si toosa iga maqlaya marjaca loo noqdo markay arrintan oo kale sidan u cakirnaato cidda ay awoodda u leh inay kordhiso muddadaasi sanadka ah dadka shacabka oo dhani dabcan talada gacmaha ma wada gelinayaan dad bay tahay mas-uuliyaddooda in haddii arrintan laysku mari waayo inay iyagu xalka gaadhaan ma baarlamaanka puntlandba ma salaadiinta iyo isimada iyo madax dhaqameedka puntlandba ma aqoon-yahanka ama mucaaradka yay arrintan oo kale markay taagan tahay xalka inay sameeyaan inay tahay suldaankaan ku hormara suldaan cabdiqaadir arrintaana kale markay taagan tahay waxaa mas-uuliyaddeeda qaada isimada isimada puntland waa heesha kugu sareeya dalka go-aanka kama dambaystana isimada ayaa leh isimadaana gaarayo waa ta go-aanka dalka iyo dadka lagu sanadka bixinayo marka haddaan su-aalku weydiiyo baarlamaanka isimada ayaa wakiilka isimada ummaddaa dooratay dadka reer puntlandna maanta waxay ka dhowrsulayaan isimada go-aanka isimada ay gaaraan nooc kastuu ahaa way ku qanacsiyiin isimadooda waxay gaaraan waa ta marka suldaan intaanad ka bixin isimadu ma leeyihiin gole amaba aqal midaysan oo meel looga soo hagaagale taladu haddii aad tidhi baarlamaanna ma hor taalle arrintaas waxay u taallaa isimadii sidee isimadii lagu wada gaadhaya midba deegaan joogo midba gobol joogo qaarkood laga yaaba inay waddanka ka maqan yihiin intay joogto xildhibaanada puntland puntland joogto mar allaa markeeda arrintaa loo baadayso saacaddaa ayay soo dhaqaaqayaan haddana waxaa la geenayaa ilaa heshii inay taas dhici doonto xiriir fiican la wada yihiin way wada socdaan khilaaf dhexdooda ma jiro waa heeshilka dalka ugu sareeyey ilaah baa dalkaan badbaadiyey waa badbaadiyey dalka ismada ah waad siyaasiyiinta waxaan leeyahay dalka waa dalkiina si nabad ay wax ku raadiye xukunka xukuumadda waxaan kula dar- kula talinayaa shalay si sharcigaa lagugu doortay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada sidii sharcigaa lagugu doortayna madaxweyne waa inaa xilka ku wareejisaa haddii aad ku guulaysatid waa lagula shaqeynaya ummadaada waa ummadda reer puntland haddii lagaa guulaystana ee sidii sharaftana oo shalay lagugu wareejiyey waa inaad ku wareejisaa xilka isla su-aashaasi een, mudane gaagaab haddii aan ku weydiiyo yuu yahay marjaco arrinta aan ka hadlayno oo hadda khilaafka puntland ka jira ee hay-addii lahaan lahayd oo ay ahayd arrintaas inay eh, qabato ama gacanta ku dhigto waxay ahaan lahayd maxkamad dastuuriya inay jirto waayo waxaa la isku hayaa waa qodobo dastuuriya oo la khilaafay oo si aan ahayn loogu dhaqmay nasiib daro marna waa suurtoobi weydey in la dhiso maxkamadii dastuuriga ahayd mar haddaan maxkamadii jirinin eh, isimadu waa marjaca keliya loo noqdo oo haddii khilaaf yimaado mujtamaca khilaaf ka yimaado awoodda ugu sarreysa ilaahay ka sokow iyagaa leh Eh, eh, eh, dastuurkan ma kii ka horreeyey eh, awood badan buu siinayay laakiin waa laga xadfay eh, dastuurka kan si ku talagal ah inayna arrimahaasi ayan eh, markay dhacaan aan loogu baahan ayaa looga tirtiray qodobadii awooddu ay ku lahaayeen eh, isimadu wax waa ku qoran yihiin oo wax waa ku yaalin hase yeeshee eh, eh, waxaad moodaa in la yareeyey awooddii ay mujtamac ku lahaayeen eh, xukuumadda hadda jirtaa waxay ku doodaa oo marar badan tirahdaa eh, isimadu ma soo dhexgeli karaan arrimaha kan waa arrimo siyaasadeed isimadu arrimo dhaqan bay leeyihiin laakiin haddee mujtamaca soomaaliyeed oo dhan haddii wax laysku qabto eh, ama xaaladi jirto isimada ayaa lala ciifsadaa su-aasha isweydiinta le waxay tahay yaa iskugu yeedhaya ilaa iyo xadkaa in odayaashii dhaqanka gacanta loo geliyo arrintii ismaaciil walaal een, isimada ee, roolkooda ee, horaa loo sharxay isimada arrintooda haddaan ka hadlo iyaga ruuxooda dhal- dhaliil waa leeyihiin isinka keliya ma ahan inuu ahaado ee, peacekeeping ama ama ama peacemaker keli ah ee, nabad inuu sameeyo ama nabada jirta inuu ilaaliyo laakiin waxaa fiican colaada ruuxeeda prevention bay u- ka hortag bay u baahan tahay ka hortagga xataa rool ay iyaga yeelan karaan wey waa ujeedaan isimada indhahooday ku arkaan een, waa ujeedaan eh, qaabka xataa eh, eh, xisbiga maaragtay maanta talada haya wuu u dhaqmaya ama caburin ah ama xataa golihiisii wasiirada xisbiye aysan eh, shacabka keliya masaakiinta lama muquuniye xataa ragga axzaab baa si toosa loogu daray iyagoon ogeyn waxaasoo dhibaataa waa ujeedaan mucaaradka dhinacan soo taagan ee dhaaranaya waa ujeedaan waxaasoo dhan marka ka hortagga waa rool ilaahay subxaanahu watacaala uu iyaga siiyey shacabka soomaaliyeedna ay raalli kaga yihiin runtii oo loo jeedo inay raalli kaga yihiin roolka iyaga ah haddii ay dayacaan dhaliil waa yeelanayaan mas-uuliyad bay yeelanayaan puntland khatar bay ku jirtaa Eh, laba khatarood bay ku jirtaa khatar keliya ma ahan xabad in laisla dhaco laakiin khatarta ka weyn ee ah nidaam maanta siduu doono hadduu shacabka ka yeelo oo ay ku socoto sida maanta ay maaragtay yihiin dictatorship waxay ka bilaabataa in qofku wax lagu dayo haddii dictatorship ay timaadana ee waxaa weeye puntland rajo dambe ma yeelan doonto waxaa dhici karta maanta sanadka kan in lagu dayo laakiinse maaragtay wadda halaq marayna sida cigaal shiidaad yiri ay maaragtay tareen tiro badan oo maaragtay isku xirxiran inuu soo socdo qayb qayb loogu dayo dictatorshipka qayb ka mid a ugu dambeyntii haddaynu ku dhowaano labada su-aalooda ugu dambeeya Een, puntland waxay ka mid tahay dowladda federaalka ee soomaaliya qaabka xalka loo raadinayo ma jiraa een, meel uga bannaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ahi oo ay kusoo faragelin karaan amaba ay een, door ku yeelan karaan Eh, haddaan weydiiyo een, maxamed gaagaab aniga waxay la tahay sida caadida dowlad goboleed ka tirsan dowladda federaalka ah oo khilaaf soo dhex galay dowr waa uga banaa- bannaan yahay khilaafkaas in ay gacan ka geystaan sidii loo xalin lahaa laakiin haddii dowladdii federaalka ah laftigeedii ayaa hadda dhibaatooyin xoogan ku wajahan yihiin shabaab iyo ururada xag jirka ay weli haystaan yacni eh, iyadoo ay taas tahay haddana eh, anigu waxaan qabaa in dowr uga bannaan yahay eh, inkasta oo aan isleeyahay eh, xukuumadda puntland ma ogolaan doonto waatay ee, gabagabada xalka waxaan siinayaa een, suldaan cabdiqaadir ow haddii aad ku horumartid maxaad talo ku soo jeedinaysa waxaan tale kusoo jeedinayaa oo ummadda reer puntland waxaan usoo jeedinayaa in dalka iyo dadkooda iyo dalka nabadgelyadiisa ilaaliyaan xukuumadda puntland waxaan usoo jeedinayaa inay doorta sharcigii lagu doortay oo ummadda eh, ammaanada u ahaa oo lagu ammaanaystay in sidii sharciga waxa u waafajiso waatay sidaas ayaa lagu baaqayaa nabadgelyadana hala ilaasho ummadda reer puntland wadajirkeena ayaa wax loogu noqon karaa dalka iyo dadkana badbaado u baahan yahay ilaahay idinkiina waa la badbaadinaya insha allahu tacaala
intaasina waxaannu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay arrimaha siyaasadda maamul goboleedka puntland waxaana nagala qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamed cali yuusuf gaagaab xilal kala duwanna ka soo qabtay puntland ismaaciil aadan diiriye oo ah aqoon-yahan bartay horumarinta caalamiga islamarkaana xil agaasimo ka soo qabtay maamulka puntland iyo suldaan cabdilqaadir suldaan cali keenadiid oo ka mida ismada puntland dhammaantiinna waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo